بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacno wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah diyaaradaha dagaalka yahuudda oo ku dhowaad boqol ruux ku dilay xasuuq ay maanta ka geysteen magaalada khaza iyo duqaymo xooggan oo muddo afar iyo labaatan saac oo xidhiidh ah ka socda magaalada bayruud mu'asasada almalaaxim oo baahisay isdaar dukumentari ah oo lagu soo bandhigay qiraal uu bixinayo mid ka mid ah jawaasiistii ugu halista badnaa ay gacanta ku dhigaan mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratulcarab kaasoo u shaqaynayay sirdoonnada maraykanka iyo imaaraadka yukrain oo caddaysay inay doonayso soo gebagabaynta dagaalka ay kula jirto ruushka marka la gaaro sannadda ciidanka yahuudda oo dhiigbax kala kulmaya furimaha dagaalka ee koonfurta lubnaan iyo tirakoobyo soo baxay oo muujinaya in dadka ugu badan ay sahaynadu ku dileen khaza ay yihiin carruur iyo dumar maraykanka oo ka walacsan awoodda gantaallada ee maliishaadka xuutiyiinta kadib weerar lagu beegsaday mid ka mid a maraakiibtiisa ugu casrisan ee dagaalka qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا
waa hagaag oo maalinimo axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha jamaadul awal sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa subaxnimadii hore ee saaka waxay duqaymo wuxuushnimo ay ka geysteen waqooyiga magaalada khaza si gaar ah xaafadda baytulaahiya duqaymaha ayaa beegsaday goob ay ku sugnaayeen dad rayid ah waxayna wararku sheegayaan inay ku shahiideen dad gaaraya toddobaatan iyo laba ruux sidoo kale duqaymo kale ayaa maanta waxa ay beegsadeen mukhayamka nusayraad iyo sidoo kale albriij ee dhaca bartamaha qidaaca waxaana iyagana ku shahiiday ilaa afar iyo labaatan ruux wararku waxa ay sheegayaan in goobaha ay beegsadeen sahaynada ay ka mid ahaayeen dhismayaal ka kooban afar dabaq goobjoogayaal ku sugan waqooyiga magaalada khaza ayaa warbaahinta u sheegay inay arkayeen meydadka oo daadsana waddooyinka iyo sidoo kale dhaawacyada sababa ku aadan gurmadka deg dega ah oo halkaas aan soo gaari karin maadaama waqooyiga qidaaca uu saaran yahay go'doon muddo ka badan afartan maalmood dhankiisa taliska ciidanka sahaynada maanta waxa uu qirtay in dagaallo subaxnimadii hore ee saaka ka dhacay mukhayamka jabaaliya looga dilay ilaa hal askari maalinkii afar boqol iyo toddobaad oo xidhiidh ah ayay socdaan dagaallada iyo duqaymaha magaalada khaza waxaana ku shahiiday dad ka badan afartan kun halka ay ku dhaawacmeen in ka badan boqol kun oo kale iyadoo xaaladda ugu daran ay xilligaani ka taagan tahay waqooyiga jidda sababo ku aadan go'doonka halkaasi ka jira maadaama aysan gelaynin wax daawo iyo cunto ah intaba dhanka lubnaan muddo afar iyo labaatan saac oo xidhiir ah diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda waxay duqaymo xoogan ay ka fulinayaan magaalada caasimadda ah ee bayruud si gaar ah dacalkeeda koonfureed halkaas oo ah taliska ugu weyn ay leeyihiin maleeshiyaadka isugu yeeray xisbullah ee ku xiran shiicada iiraan bayaanaad kala duwan oo ka soo baxay taliska ciidanka xukuumadda talaabiib waxa ay sheegeen inay beegsadeen goobo muhiim ah iyagoo dhanka kale fariimo digniin ah u diray dadka shacabka ah ee ka agdhow agaarka iyo duqaymuhu ka dhacayaan dhankooda maleeshiyaadka isugu yeeray xisbullah waxay weeraro loo adeegsaday sawaariikh ay ku garaaceen saldhigga niishiir oo ay ku taallo xarun gaas kaas oo dhaca bariga magaalada xayfa ee waqooyiga dhulka ee yuhuudda ixtilaalka ay ku haystaan
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها
waa hagaag mu'asasada almalaaxim ayaa baahisay isdaar dukumentari ah oo lagu soo bandhigayo qiraal uu bixiyey mid ka mid ah jawaasiistii ugu halista badneyd ee ay gacanta ku dhigaan mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab kaasuu u shaqaynayay sirdoonnada maraykanka iyo imaaraadka haddaba warbixintan soo socota waxaa arrimahaas ku eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir filim cusub oo soo saartay muasasada almalaaxim garabka warbaahineed ee mujaahidiinta jasiiradda carabta oo qayb ka ah silsilad loogu magacdaray masaaricul khawana ayaa almalaaxim kusoo bandhigtay mid ka mid ah shakhsiyaadka nafsadooda iyo masiirka noloshoodaba la haystayaal uga dhigay qorshayaasha imaaraadka iyo garbihiisa yeman kaas oo ah jaasuus lagu magacaabo wahab axmed cumar oo sameeyey dembiyo kala duwan oo ka dhana mujaahidiinta yeman وهب أحمد عمر سالم جواس waxaan nahay wahab axmed cumar saalim juwaas oo soddon sano jir ah waxaan leeyahay reer waxaana ii jooga carruur laba gabdhood ah تزوج تزوج ولدي ثنتين بنات waxyaabaha uu filimku soo bandhigay ee ka mid ah dembiyada uu geystay waxaa ka mid ah in uu gudbiyey macluumaad dhammaystiran oo la xiriira laba walaal oo mujaahidiinta ansaaru shariica ka tirsanaa taasoo sababtay inay ku dhacaan dabin uu cadowga u qoolay waxay timid sida uu soo tabinayo isdaarka cusub ee almalaaxim kadib markii ay labadaasi mujaahid oo safar ahaa ay nasashadooda ku qaateen agtiisa mana aysan ogan inuu ninkan uu ahaa khaa-in cadaawad gudaha uga haya sirtoodana gaalada u gudbinayo dhanka kalena soo dhoweyn iyo martiqaad u fidinayo فادت مصادر الحدث بمقتل wuxuu isdaarku soo gudbinayaa dhinaca ka mid ah warar been abuur ah oo ay faafiyeen warbaahinada taabacsan maleeshiyaadka xasaamul amni kuwaas oo soo gudbinaya macluumaad aan waxba ka jirin oo la xidhiira sida u dhacay howlgalka lagu dilay ragga uu xogtooda dusiyey jaasuuska filimka lagu soo gudbinayo بمديرية موديا بمحافظة أبين وذلك خلال عملية نوعية نفذتها قوات الحزام ضد القاعدة وفي بيان الناعي أشار العميد الوالي إلى أن القوات الحزام الأمني نفذت عملية نوعية ضد عنصرين إرهابيين وذلك بعد عملية رصد ومراقبة ومنذ كانا يختبئان في أحد الأعشاب ومنذ كانا يختبئان في أحد الأعشاب جبال غرب موديا وحتى وصولهما wuxuu dhanka kale si ka duwan akhbaartaasi uu filimku soo gudbinayaa dhinaca kale oo muujinaya dhabta wuxuu ku dhaca raggii mujaahidiinta sheekadu waxay ka bilaabanaysaa al-jaasuus wahab axmed cumar kaasoo ka sheekeynaya sirta daasoon ee la xiriirta macluumaadkaasi oo qeybaha hore ee filimka lagu soo gudbinayo قال لي بجيب عندك اثنين wuxuu igu yidhi waxaa agtaada imaanaya laba ruux waa inaad soo dhowaysaa waxaan ku idhi waa diyaar ee igu soo xir waxaan isku arkaynaa ayaan ku idhi meel waxaan u sheegay inaysan isoo wici karin oo aan joogo xilligaasi meel aan lahayn wax isgaarsiin ah dhab ahaantii meeshaasi wax isgaarsiin ah ma lahayn iyagu way soo wactamayeen isaguna sidoo kale wuu isoo wacayay laakiin waxaa la iskula xiriiraya keliya fariin qoraaleedka anigana waxaan soo aaday meel ka fog deegaanka macsuuba waxay yidhaahdeen iska waran annagoo adiga ayaan ku sugaynaa kadib isagii ayaa isoo wacay oo igu yidhi orodoo soo fiiri waa lagu sugayaaye haya ayaan ku yidhi kadib ayaan qaatay mooto oo aan ku soo qaaday raggii guriga ayaan keenay gogol aan horay u soo qaatay ayaan u dhigay biyo qabow iyo casho sidoo kale waxaan ula imid sunta kaneecada waan la fadhiistay oo xoogaa ayaan wada sheekaysannay kadib ayaan gurigayga iska aaday waynay soo sogowtiyeen iyagoo iga mahadnaqayo howsha aan u qabtay durbadii warkooda ayaan gudbiyey waxaan ku idhi waxaa ila jooga laba ruux oo aan u sheegay xogtooda wuxuu igu yidhi ninkii aan wacay ii sheeg maxay ku safri doonaan waase goorta xilliga bixitaankooda way baxeen anigana waan soo baxay durbadiina cali al imaaraati iyo xeydar asayid ayaan ku wargeliyey arrinkooda waxaan ku yidhi bal eega dhallinyaradii way iga soo tageene la socda hadda ayay iga soo agdhaqaaqeene wuxuu igu yidhi cali waa hagaag way dhammaatay oo lagaa guddoomay شوف العيال تحركوا من عندي أيوه شلون تهرب لها خلي خلاص علم sidaas ay raggii ugu dhaceen kamiinkii sugayey hase ahaatee kuma aysan raalli noqon hadafkii uu lahaa cadowgooda oo ahaa xarigooda iyagoona dagaalamay oo khasaare adag dusha u saariyey malishaadka imaaraadka uu ku adeegto xisaamul amni ugu dambeyna shahiideen iyagoo difaacanaya naftooda wax badan kama soo wareegan oo waxay mujaahidiintu cagta soo dhigeen halkii uu ka dhacay dagaalka waxaana durbadiiba gacanta lagu soo dhigay jaasuuska halkan wuxuu ka sheekeynaya sidii uu ahaa dariinkiisa xilligaasi iyo isku daygii lagu daboolayay xaqiiqada wixii dhacay balse lagu fashilmay اعطاني هو عشرة اللي هو ابو علي واعطاني حيدر ثلاثة abucali al imaaraati wuxuu howlgalkaasi igu siiyey lacag dhan toban kun oo riyaalka sacuudiga ah xeedar asayidna waxaan ka helay saddex kun oo riyaal oo iyadana ah lacagta sacuudiga wuxuuna iigu soo diray magaalada cadan قال انا ما اعرف abucali al imaaraati waxaan u sheegay in jamaacadda ansaaru shariica ay dabagal ku samaynayso wixii dhacay وصلح بي wuxuu markii hore i su'aalay inaani ahaan wax laga weydiiyey dhacdada الطيران wuxuu markii aan ku wargeliyey arrinkaasi uu igu yidhi isdeji oo ha ka welwelin aniga ayaa soo saari doona war-saxaafadeedda waxaan soo saarayaa bayaan uu buuq ka dhasho wuxuuna sidaas ku soo saaray bayaan ay ku xusayaan galbeedka magaalada muudiya iyo in diyaarado doroonis ah oo taabacsan xisaamul amniga iyo dabagal iyo muraaqabo muddo laba maalmood ah ku hayeen halkaasi تمام hadafka bayaankaasna wuxuu ahaa si loo daboola arrinkayga oo aan u fashilmin markii uu soo wacay oo uu igu yidhi wax miyay ku weydiiyeen waxaan ku yidhi haa kadib ayuu arrinkan go'aansaday isagoona yidhi isdeji oo caadi iska dhig bayaan ayaan soo saarayaaye waxaan ku yidhi waa hagaag bal sidaas samee bayaankii ayuuna soo saaray قال لي ما عليك كيف نصلح بصلح بيها الان قلت له تمام صلح بيها صلح بيها haddaba bayaanka ay soo saareen sida uu filimkan soo bandhigayo wuxuu ku yimid sida tan sareeyo guuto muxsin alwaali ayaa sheegay in ciidamada xisaamul amni ay fuliyeen howlgal gaar ah oo lala beegsaday laba xubnood oo argagixiso ah sida ay warka u dhigeen kadib dabagal dheer iyo muraaqabo in muddo ah ay deeradaha taabacsan ciidanka xisaamka ay ku hayeen labadaasi xubnood laga soo bilaabo markay ku dhuumalaysanayeen buuraha galbeedka magaalada muudiya ilaa ay kasoo dhaqaaqeen oo ay soo gaareen isgoyska amquus iyagoo la socda gaari ciidan dhanka kale wuxuu jaasuuskan ka warbixiyey dhinacyadii uu sida tooska ula shaqaynayey iyo waxyaabihii u xilsaarnaa maliishaadka imaaraadka بعد مقتل آه، عبد اللطيف السيد markii uu dhintay cabdilatiif asayid waxaa magaalada cadan igala soo xiriirey nin lagu magacaabo axmed alrabiici waxaana kala shaqeeyey oo aan u diray numbarada rag aan garanayay oo ka tirsan tandiimka ansaaru shareeca kuwaas oo aan asxaab ahayn waxaan sidoo kale isla xiriiri jirnay xeedar asayid oo la dhashay hogaamiyihii lagu magacaabi jiray cabdilatiif asayid aniga iyo xeedara waan kulannay oo waan is aragnay gaarin oho ah ayaan leeyahay oo i siiyey xeedara قال لي هذا مواصل wuxuuna igu yidhi waa gaadiid idinka dhexayn doona adiga iyo tandiimka ansaaru shareeca waxaad kula socon doontaa oo aad ka ogaanaysaa dhaqdhaqaaqooda gobolka macrib dhexdiisa ayaad ugala shaqaynaysaa gaarigaaga ayaad ugu adeegaysaa si aad u kala barato xubnahooda iyo muuqaaladooda sidaas ayay ahayd shaqadii aan tandiimka la qabanayay wuxuuna i siiyey shan kun oo lacagta riyaalka ee sacuudiga waxaan ka soo bilaabay inaan la kulmo cabdilatiifa markii uu dhintay ayaan bartay oo aan la kulmay axmed alrabiici kadib waxaan bartay xeedar asayida ninkaas ayaa igu soo xeriyay abucali al imaaraati imaaraati ayuu joogay abucali wuxuu yimid magaalada mukalla oo aan kula kulmay وقابلته ابوي عارف sidoo kale jaasuus wahab axmed cumar ayaa qirtay sida filimkaba lagu daawan karo inuu si toos ah ula shaqeeyey maraykanka macluumaadka la xidhiira mujaahidiintana uu la wadaagayey
حما قال لي بيننا لقاء يوم قابلني ب- الامريكان هذا هو قال مشان تعرف شوف كيف يسالون maalin ayaa liila soo xiriiriyey ameerikaanka waxay ii direen raadinta macluumaad u firso sida ay iila hadlayaan waxay igu yidhaahdeen reer cumaraan imise ayaa ka soo jeeda oo mujaahidiin ah reer maaribna ka waran waa imise tiradooda mujaahidiinta ah waa sidee qaabkooda saraakiishooda waa imisa imisa ayaana ku sugan halkaasi ameerikaanku waxba kama aysan ogeen macluumaadkaasi keliyana waxaa u sharaxay axmed alrabiici kaasna waxba kama ogeen hoggaanka ansaaru shareeca waxayna ugu dambayn yidhaahdeen hagaag waxaan tawjiihaadku siinaynaa markii aad ku soo noqoto macriba
wuxuu dhanka kale isdaarka masaaricul khawan ah ee baahise almalaaxim u soo gudbinayaa sida ay dabadhilfyada imaaraadka ay kuwa amerikaanka ay ugu tartamaan howlaha tajasuska waxaana dhammaan jihooyinka imaaraadka kala shaqeeya howlgallada basaaska ay ku tartamaan dhiigga mujaahidiinta iyo sidii loo daadin lahaa wuxuu wahab axmed cumar uu ka warbixinaya sida uu yahay xifaaltankaasi كان يقول لي الاماراتيين اخواننا بس المعلومات القويه لا تكون شي تعطيهم اعطني اياها انا يا اخي هو كل واحد يشتي معلومات تقبلها هو الاول wuxuu sargaalka ameerikaanka ah idhihi jiray imaaraadka waa walaalaheenna laakiin ha siinin macluumaadka xasaasiga ah ee muhiimka ah taas beddelkeeda ii soo gudbi aniga mid weliba wuxuu doonayey in macluumaadka uu ahaado qofka ugu horeeya ee ku soo dhacayso taasina waa mid aan aniguba arkay abuucali wuxuu igu dhihi jiray aniga ii soo dir kolka hore xogta allaah ayuu igu dhaariyey in aan qof kale u diri karin waxaan ku idhi hal xaalad amba hal ruux oo aanan ka qarin karin kaasoo ahaa xaydara kaasna wuu isoo wacaa oo wuxuu iga dalbadaa xogaha waan u dirayaa adigana sidaa oo kale waan kuu soo dirayaa wuxuu yidhi waxba kuma jabna balse iga dhig qofka ugu horeeya aad xogta u soo duso balse iga dhig qofka ugu horeeya ee aad xogta u soo قلت dusiso له في حاله واحده قلت له نعم قلت له شوف حيدر برضه يتواصلني برسل له وبرسل لك قال لي مش مشكله لكن الاول واحد ترسله تباشرني بها انا دويلة الإمارات dhanka kale arrinku kuma koobna inay isdhakaraan ameerikaanka imaaraadka iyo jawaasiistooda ku sugan dhulka yemen sida lagu daawanayo qeybaha hore ee filimka balse waxaa sidoo kale shirqooladu ay gaareen in isku xor lagu sameeyo xuutiyiinta iyo hogaamiyihii bakhtiye ee cabdilatiif asayid si looga takhaluso mujaahidiinta yemen waxaana macluumaadkaasi laga soo xiganaya jaasuuska kasoo muuqanaya isdaarkan في واحد ابن اخته او ابن اخوه اسمه عبد السلام السلام سيد برضه منهم
waxaa jireen in lagu magacaabo cabdisalaan oo ay qaraabo dhow yihiin cabdiladiifa oo ka tirsanaa maleeshaadka imaaraadka wuxuu mar walba aadaa magaalada sanca isagoo xusiyiinta ka soo qaadaya miinooyinka qaraxyada ah wuxuu ugu yidhi miinooyinkan waxaa keenay cabdisalaam waxay ruuxuu isagoo xoogaa naga fog amray in la ii sharaxo waxa ay tahay maadadaasi maalinkaas ka hor ma aana taaban markaan arkayna waxaan la gariiray cabsi waxaa lii baray aalada rumuudka ee lagu hagayo si guud siday u samaysan tahay miinadaasi تقول حجر waxay ku jirtay gasaca muuqaal ahaan miinadu waxay u ekayd sida dhagaxa midab ahaanna waxay ahayd bunni waxay ahayd mid weyn balse u khafiifsan sida in gudaha ugu jiro suufka isfinjiga loo yaqaan almuhim waxay u ekayd sida dhagax dhexda kaga jira gasaca cabdilatiif ayaa igu yidhi baashan waxaa la doonayaa jamaacada uu kala jeedo mujaahidiinta in lagula beegsado halkii ay joogaan anigana waxaan xilligaas ahay xog ah in mujaahidiinta ku kulmaan deegaanka alxumayma waxaan ku yidhi waad iga og tahay inaan geeyo wuxuu igu yidhi wax khalad ah ha ku dhicin hana ku ciyaarin sidoo kale ha cabsan waxaan ku yidhi horay uma aanan tijaabin balse waan dadaalayaa waxaan imid halkii hadafku ahaa xilligaasna ma ahayn qof cayiran si ka duwan sida aan hadda ahay aad ayaan u caatisnaa inta aan qaaday ayaan dhigay halkii ay joogeen mujaahidiinta waxay ahayd masjidka hortiisa gaar ahaan meel u dhexaysa halka ay joogeen iyo masjidka dhanka masjidka ayaan u cararay waxaanay qabsaday oo igu dhagay qof waddada marayay wuxuuna igu yidhi maxaa kugu dhacay oo aad sidaan ugu degdegaysaa waxabaa iga khaldan iga foqo wuu sii daayey waan baxay oo masjidka ayaan galay aniga oo derbiga ka boodaya halkaas ayaana ka sii baxay waxaa maalinkaas uu cabdilatiif asayidi siiyey saddex boqol oo kun oo riyaal xogaha ugu muhiimsan ee laga ogaaday jaasuus wahab axmed cumar ee uu filimku soo gudbinaya waxaa ka mid ah in qarxo marar badan ka dhaca ma'rib oo beegsada dadka rayidka ah maamulada masaajidda iyo bulshada ahlu sunnaha ah kuwaada ku kacdosan xuutiyiinta ay dadka ka dambeeya ay yihiin unugyo hoostaga calshaqaystayaasha imaaraadka kuwaasoo dhinacyo kale kala kaashada falalkaasi mid ka mid a dhacdooyinka qarxeed ah ee ka dhacay ma'rib waxaa ka mid ah qarax uu ku nafwaayey mid ka mid a hogaamiyaasha muqaawamada sunniga ee ku kacdoosan xuutiyiinta kuwaas oo kasoo horjeeda isfidinta raafidada ee dalka yemen hogaamiyahaas oo ah xamse almashdali waxaana la soo gudbinaya macluumo uu bixiyey wahab axmed cumar oo ah jaasuuska lagu soo qaatay xalqada saddexaad ee masaaricul khawana ee baahisay mu'asasada almalaaxim قلت له يا اخي قالوا قتل ابو صالح مشتلي waxaan axmed alrabiic aan mar weydiiyey dilka abuu saalex almishdali wuxuu igu yidhi qof ha ugu warramay arrinkaas waxaan ku yidhi kama hadli doone ee war iga sii wuxuu yidhi dadka dilay abuu saalex waa asxaabteenna ma fahmaysaa wuxuu igu yidhi asxaabta aan ku leenahay ma arib ayaa dilay ninkaasi maleeshiyaadka imaaraadku waxay sheegaan inay gacan ku leeyihiin gobolka ma'riba taas oo wax disha waxna qafaalataa sidaas ayuu ahaa hadalkooda sidaas waxaa igu yidhi axmed alrabiici wuxuu yidhi gacan waxdisho waxna soo xidhata ayaan ku leenahay ma'riba wuxuu markaasi iga codsaday in aanan qofna u sheegin arrinkan waa sidii noo dhexaysa aniga iyo asaga hadalladayna dhex maray ee qoraalada ahna tir ayuu igu yidhi isaga ayaana dhammaanba tirtiray wuxuu laba mar igu yidhi kuwa qaraxyada sameeyey waa asxaabteenna kaasi waa axmed alrabiici oo caddeynaya arrinkaasi wuxuuna afcad ku yidhi gacan qarsoon ayaan ku leenahay ma'riba taasoo disho sidoo kalena kafaalata dadka korna waxaa naga caawiya maraykanka تقبض وتقتل ومعانا امريكا فوق mid ka mid a xubnaha ka tirsan mujaahidiinta alqaacida ee kasoo muuqanaya filimkan cusub ayaa isna sheegay in wahab iyo kuwa la midka ah ee lagu soo qabtay falalkan ay aalad ay ku ciyaarto u noqdeen dowladda imaaraadka taasoo ka qaybgelisay ololaha waxay ka wada caalamka islaamka wuxuuna filimku milicsanaya dhinac ka mid a dhibaatooyinka ay dowladdaasi ku lug leedahay ee ka jira caalamka دويلة الإمارات هي دويلة المؤامرات على الإسلام والمسلمين فهذا الجاسوس وإن كان هو من عاب وخان وغدر ووقع في الردة بموالاته لأعداء الله الكافرين ومناصرتهم على المسلمين والمجاهدين إلا أنه dowladda imaaraadka carabta waa mid ka shaqaysa mu'aamaraadka ka dhanka ah islaamka iyo muslimiinta jaasuuskan isagu haddii uu yahay midka ceeboobay khiyaanada iyo ballanfurka sameeyey riddadana ku dhacay sababo ku aadan walada uu siiyey cadowga allaah iyo u gargaaridda oo muslimiinta iyo mujaahidiinta uga gargaaray cadowga haddana dhanka kale waa mid dhibana u ah mu'aamaraadka ciyaalka binu saayid iyo jaraa'imta ay geysanayso dowladdooda oo ah kuwo fara badan ayna ka mid yihiin dilka a'immada masaajidda culimmada muslimiinta iyo dadka mustadcafiinta ah ee ku sugan yemen iyo xitaa dhulalka muslimiinta dowladdan waxay maraykanka ugu kaalmaysay dagaalkii uu ku qaaday afghanistan sidoo kale waxay dacmisay mujrimka xaftar ee liibiya suudaan waatan midda iyada hubka ku taageeraysa dhiigyacabyada dacmu sariic kuwaas oo dilay dad badan islamarkaana barakiciyey kumanaan kale xitaa soomaaliya dhallinyarada mujaahidiintu waxa ay weerareen saldhig ay lahaayeen cadowgaasi ka dhanka ah islaamka waxayna ku dileen saraakiil imaaraatiyiin ah sidoo kale yuhuudda ayay si weliba u saaciday si gaar ahna waxay siisay buunto dhinaca dhulka ah kadib dagaalkii u dambeeyey ee yuhuuddu kula jiraan muslimiinta intanna waa inta muuqataa oo waxaa badan inta qarsoon
هذا ما ظهر وما خفي أعظم اول عدو ينتقم منه هو الاماره طال الزمن او قصر انا يا الاماره يا ابني زايد لن يهدأ لي wakhtigu ha dheeraado ama ha gaabtee cadowga ugu horeeya ee aan ka argowsan doono waa imaaraadka binu saayid waxaan ku leeyahay ma harsan doono ilaa aan kaa argoosto iyo mid kasta oo dhinacaada istaagay islamarkaana aad ugu kaalmaysay duminta dhulkeenna khiyaanada iyo ballanfurka uu sameeyey غدر والخيانه من جنبك يا خسيس يا من لا تشبه الرجال
ugu dambeyn waxaa filimka lagu sheegay in kadib qarashada dembiyadii lagu soo eedeeyey oo qadaha sharciga ee mujaahidiinta uu ku xukumay wahab in lagu dilo xadka jaasuuska wuxuuna qeybaha dambe wahab soo muuqanaya isagoo muujinaya inuu ka qoomameynayo dhibaatadii uu geystay بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi
suhibaad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta maalinlaha ah ee wargeysyada oo aan ku soo qaadan doonno canaawin kala duwan oo xiise leh qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa joornaalka the moscow times ayaa saacadihii lasoo dhaafay nashriye warbixin uu ku sheegayo Ukraine oo caddaysay in wixii hadda ka dambeeya ay doonaysay inay soo gabagabayso dagaalka ay kula jirta Ruushka sanadka soo aadan. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in 2025 ay doonayaan inay soo afmeeraan colcadda ka dhex ololsan iyaga iyo Ruushka. Midaasina uu gacan ka geysan kara nidaamka cusub ee Mareykanka oo uu majaraha u qaban doono Donald Trump 20ka Janaayo ee soo aadan. waa inaan qaadnaa tallaabooyin soo gabagabayn kara dagaalkana soo jiitamaya muddada fog weliba qaab diblomaasiyadeed waxaana filayaa in middan ay muhiim tahay waxaa sidaas yidhi hogaamiyaha xukuumadda kiyef faladimir zelenski ayaa hadda u muuqda mid dagaalka ku daalay cabsina ka qaba in xukuumadda putin ay harcad gudaha u gasho magaalooyinka ugu waaweyn ukraine haddii trump uu mar soo afjaro kaalmadii militari ee uu waddankiisu la garab taagnaa dalka ukraine khasaaraha dhimasho ee yuhuudda dagaalka kaga jirta gudaha dalka lubnaan oo sii laxaadsaday toddobaadyadii u dambeysay waa qodob kale oo aan maanta ku soo qaadan doonno xubinta wargeysyada jornaalka israa'il yahom oo wax ku qora afka cibriga ayaa nashriyey warbixin uu ku caddeynayo in askarta sahaynada ay jab ballaaran kala kulmeen koonfurta lubnaan waxay xogtu sheegaysaa in tan iyo bilowgii dagaalka la dilay ilaa siddeed boqol iyo sagaashan iyo afar askari oo yuhuud ah sidoo kalena ay jiraan dhaawacyo aanan weli la caddayn caddadooda rasmiga ah balse la saadaalinaya in iyagu xitaa aysan tiradoodu yareen wasiir u hadlay ciidanka yuhuudda oo lagu magacaaba allan ben david joornaalkuna uu soo xiganaya ayaa sheegaya in askartooda ay hadda ku sugan yihiin xaalad ay khatari ku gadaaman tahay taasoo sababi karta dhibaatooyin intan ka ballaaran ayuu yidhi haddii saddex maalin ka hor warbixinadii soo baxay ay muujinayeen in nuqsaan ballaaran ay ku timid ciidanka kaydka yuhuudda waxa hadda cabsida xooggan ay ka muujinayaan kayanka sahaynada ayaa ah in muddo kadib la waayo askari ka dagaalamo gudaha lubnaan iyo marinka khaza haddii xaaladdu ay sidan ku sii socoto bayden oo kulankiisii u dambeeya la yeeshay madaxda jabaan iyo kuuriyada koonfureed waa ciwaanka warbixin ay daabaceen qaar ka mid ah jariiradaha dunida oo ay ugu horreysa los angeles times joe baiden ayaa saacadihii lasoo dhaafay bogaadiyey iskaashiga danaha ku dhisan ee u dhexeeya dowladdiisa kuuriyada koonfureed iyo jabaan si looga hortago waxa uu ku tilmaamay khatarta iyo iskaashiga ku dhisan xasilooni darrida ee u dhexeeya kuuriyada waqooyi iyo ruushka hogaamiyaha aqalka cad ayaa hadalkan ka sheegay kulan doceed uu saacado ka hor dalka beeruu kula yeeshay madaxda xukuumadaha tookiyo iyo seoul mas-uuliyiintan ayaa beeruu u joogay ka qaybgalka shirmadaxeedka iskaashiga dhaqaalaha ee aasiya iyo basifiga waxayna tani imaanaysaa ayay warbixintu leedahay xilli uu jiro walaac xooggan oo laga qabo isgarabsiga militari iyo midka dhaqaale ee sii xoogaysanaya ee u dhexeeya pyongyang iyo moscow diyaaradaha sameeya duulimaadyada caalamiga ah dhammaantood way ka fogaadeen inay u duulaan dhulka yuhuudda ilaa marka laga reebo kuwa imaaraadka waa ciwaanka warbixin uu daabacay wargeyska alqudus al carabiya xogta joornaalku waxay leedahay shirakaadka diyaaradaha iyagoo ilaashanaya sumcaddooda iyo badbaadada rakaabkooda ayay intooda badan ka fogaadeen inay duulimaad u sameeyaan deegaanada yuhuudda sida talaabiib iyo xayfa balse taas cagsigeed diyaaradaha imaaraadka ayaa ku sii dhiiraday inay halkaas gaaraan dhegna aysan jalaaq u siin baaqyada kala duwan ee soo baxaya diyaaradaha imaaraadka ee halkaas sida joogtada ah u gaara waxaa ka mid ah fly dubay iyo itihaad tanina waxay ka mid tahay falalka guracan ee ay xukuumadda abudubay raalliga uga tahay shirkaadka diyaaradaha ee ka howlgala gudaha waddankeeda kuwaas oo si weliba u garab taagan kayaanka sahaynada dhulkiisana ugu geynayo wax weliba oo uu doono maraykanka oo ka walaacsan awoodda gantaallada gacanta u galay kooxaha xuutiyiinta yeman waa qodobka inoo xigay aan xubinta wargeysyada maanta ku soo qaadan doonno sida joornaallo dhowr ah ay ka soo xiganayaan shabakadda wararka ee ameerikaanka ah ee oxios madaxa iibka hubka ee wasaaradda difaaca maraykanka ayaa sheegay inuu aad uga naxay awoodda gantaallada bilihii u dambeeya gacanta u galay xuutiyiinta anigu waxaan ahay injineer iyo fiisigiste waxaana ku dhex jiray farsamada gantaallada nolosheeda inta badan waxaan arkay waxa isbeddel ah ee ay sameeyeen xuutiyiinta lixdii bilood ee lasoo dhaafay waa wax aan dhab ahaantii aad uga naxay middaas ayuu yidhi madaxa iibka hubka ee waaxda difaaca maraykanka gantalladan ayaa loo badinayaa in maleeshiyaadkan ay ka heleen dhanka ruushka iyagoo u soo marinaya gacanta iiraan balse ilaa hadda ma jiraan caddaymo ka soo baxay labada dhinac xogaha ayaana intooda badan ku dhisan gorfayn iyo aragtiyo laysku geeyey ku dhowaad boqolkiiba toddobaatan dadka ku dhintay dagaalka khaza waa carruur iyo haween waa ciwaanka warbixin uu daabacay joornaalka ingiriiska ah ee independent saxiifadda iyadoo soo xiganaysa baaritaan ay samaysay hay-adda qaramada midoobe gaar ahaan xafiiska waxa loogu yaro xuquuqul insaanka ayay sheegtay in maamulka yuhuudda uu gudaha khaza ku dilay boqolkiiba toddobaatan carruurtii iyo haweenkii halkaasi ku noolaa weliba isagoo isku muujinaya in dagaal uu kula jiro kooxaha muqaawamada joornaalku waxa uu xogtiisa intaasi ku darayaa in sahayanadu ay si cad ugu guuldareysteen inay soo afjaraan loolanka ay kula jiraan kooxaha wax iska caabinta reer filistiin welina ay isku dayayaan inay qaab xoog ah ku soo furtaan sahayanada ka maqan taasoo dhowr jeer u shaqayn weeday una horseeday halaag daran guud ahaan inahaas ayaan ku soo afmeeraynaa xubintii wargeysyada waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda
نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها
waa hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyowm kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasi nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى